ardayda deegaanka marihii deegaanka kausha sheeye halrabab oo aada arkaday alxamdulilah rababkana waxay wax u dhimaayaan wadada maan inta kale waa iska fiicanahay
haye bal ka waran hadda waddooyinkan roobabka ay gooyeen oo gaadiidleydu ay ka cabanayaan
wadada imanka hadii roob da-o wadadayna waxna ma iibsi karni waxna ma nagal iibsi karo boqolkiiba toddobaatan way go-on yihiin beer khudaarta beeraha ku horeeyay galeydi masoo safri kara hataa xoolihii safrikood dhib liintii beerahay ku xiiran tahay khudaartii galeydii wax soo mari karo ma arkaa cirbi da-o boqolkii waxaa soo baxaa soddonaa soo baxaa inti toddobaatan beerahay ku horayaan
waa gartay marka sidoo kale isbaarooyin baa kordhay baa laleeyahay oo meelo badan lasoo dhigay arrintaasna waxay saameyn ku yeelatay badeeco badan iyo ganacsi badan uu gaari waayo deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo afgooya ay ku xeyran tahay maxaa kala socotaa
arrintaas isbaarooyin waxawaaye badeecada badanaan waa isxeyrtay ninkan xoolihiisa mee taxliibka mageliyaa mugtaa ninka intaasa kunoo dollar wada ganacsado wada loo taagan yahay ma mari karo garaawka saftarkiisa aad ku amneynin
haye marka suurtagal sidee bay ku noqonaysaa in hadda isbaarooyinkan gobolka laga qaado amaba waddooyinkan biyaha ay xireen la furo
wadada horta mashruuci oo aridan khuseyso laga sugaa dawlad dhex iyo dawlad koonfur galbeeda meesha horta mugo oo taladeeda ku wareersane maxaaba wada la bixiyaa maxaa isbaar la qaadaa wax isku toosnaa meesha ajrima meesha
haye marka ciladaha hadda jira ee ku muuqanaya maxay yihiin
cilada iyo mawqiis hadii warka runtii laga taabto koonfur galbeed iyo inta dawlad dhexa shabeellaha hoose xisaabba u jiraan
haye ma ciidamo isku haysta gobolka ayaa jira
wallahi madaxda isku ciid madaxda isku haysto gobolka gobolka shabeellaha hoose waxaa isku haysto koonfur galbeed iyo inta dawladda xab isku haysta cara siyaasiyeed isku khilaafsan cidna uma maqna ceelna uma qodna gobolka shabeellaha hoose fara kuma jiro diyaaradaad sacadaan ishiisa dambo maalgelintiis iyo inta muhiid kasoo baxaayay naaqusa kalagalayaa maanisfail ma laga helaayo
haye marka hadda isbaarooyinkii yaalay gobolka bal ka waran wax isbedela oo hadda ku yimid miyaa jira dawladda kama hadashaba isbaarada iyo amaraalinka ee baaba ka hadashaba maxaa jira wax isbaara wax qabaayo maaha basi ninkii naag kufsadi aloo jeeda afgooy dhex jooga la qablayahay maxaa kan ka laga hadlaya maxaa waaya marka laakiin maamulkii dawladda adinka ah soo maahan in adinku dawladda aad kala shaqaysaan soo qabashada dadka dembiyada ceenkaasi aa gala
anaka maamulkayna waxaa horta madali waaye aniga deegaan ahaan ay dooratay dawladan meeshaasi idna waa igu ogeyd deegaanka ay doortay maamulkii waana xafidahay gacantan ku haystay arrintan waxaa farax ka bixiyay dawladdu way horta dawladdu boqolaal kalea u sheegay ninkan oo wax kufsadi hebel ala yidhahda waalihi qaana mal qabanahayo ninkiis baa wax dhacaay hebel mal qabanahayo yaa wax kama jiro meeshaasi waxbabeli dawlad dhex iyo koonfur galbeed waxay siyaasi ku hordamaan gobolka shaqe hoose ku hordamo waayaan markaas waxay ka qabanaayana ma jiro meel la isku sheegin
waa tahay marka waddooyinkan hadda xiran ee gobolka sidee bay dadka shacabka u saameeyeen
waddooyinka shacabka onoqabatana kuyaha bisi waayba boqolkii toddobaatana hartaan ku yiri basirka madax ku hari labarkii bur alagu qaadayo toddobaatan kun isaga maxaa laga helaa marka toddobaatan boqol boqol labaatan lagu qaada labarka bur alugii maxaa laga helaa marka labar konton kiil boqol labaatan ma boqol kun meesha watay maxaa laga helaa maxaa maxaa ninkaasi maxuu kufaa'idi karaa marka fiiri fuusadii oo sariirta ahayd iyaa intii ku tagaysa iyo intii laga helay kala weyn maxaa laga helaa labarkii liimo waxaa ku imaanaa sideetan kun oo ku imaanaa abgooy laba sideetan kun ku imaanaa afgood waa laba boqol boqol labaatan gooya maxaa ka imaanaya marka
dadka eh, qiimahan aad ii sheegayso miyay ku iibsan karaan oo ay kala bixi karaan hadda
nimankaasi ilaahayoodla u safraaya maana wax u maqan male dawlad la warsheegahay ma jirto maamul haddaan la warsheegahay ma jirto maamulka degmada afgoyne sidaab isku mashquulsana faraxa ku hayniba miyaa arrintaas ilaahay aan bari tageynaa cid kan loo bari tagaaya ma jiro
maxaa dowladda federaalka aad u jeedinaysaa iyo wasaaradda eh, difaaca ee xukuumadda soomaaliya
waxaan u jeediyaa dawladda arrintaa inay wax ka bedesho arrintan oo hadda gobol shabeelle hoose inay wax ka bedesho